xildhibaanadan oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan inay diyaariyeen mooshiin ka dhan ah aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay ku goodiyeen inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe islamarkaana dooran doonaan guddoomiye cusub iyagoona eedeymo kala duwan u jeediyey guddoomiyahooda waxa ay ku eedeeyeen inuu xiray xarunta baarlamaanka kadib markii uu ka war helay inuu jiro mooshiin isaga ka dhan ah oo ay diyaariyeen qaar ka mid ah xildhibaanada kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah aadan maxamed nuur aadan madoobe iyadoo kalfadhiyadii kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si urakacna loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka war helay inuu jiro mooshin ka dhana in ka badan boqol xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba mooshinkan ay xildhibaanadan ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan hoggaanka baarlamaanka ayaa imaanaya kadib markii bilihii lasoo dhaafay uu isqabqabsi xooggan buuq iyo sawaxan uu hareeyey baarlamaanka dowladda federaalka iyadoo geysta kale ay jireen olole ay xildhibaanada uga soo horjeedaan hoggaaminta aadan madoobe ee ku aadan habmaamulkiisa baarlamaanka